bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlambiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbi ajmaciin waa dersigeenii boqol iyo koob iyo kontonaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dhinaca kale waa dersigii labaad ee ghaswatu bani qurayda safxadda laba boqol iyo sideed iyo toddobaatan waxiina idin xiina idin waxaa weeyaan xiina id rafada rijaalu bani qurayda aliqtiraaxaati athalaatha aladii carada lahum ra-iisuhum kacb ibnu asad yacni markii ay diideen saddexdii arrimood uu usoo jeediyey nimanka yuhuudda ah saddex buu usoo jeediyey saddexdii arrimood midna markay diideen waxaa usoo hadhay uun middan afraad xiina idinta halkaa weeye waxiina idin xiina idrafada aw idrafaduu markii ay diideen ixda alkhisaali athalaatha saddexdii arrimood oo usoo jeediyey carada calayhim ra-iisuhum ra-iiskoodu usoo jeediyey markay saddexdii diideen baadaruu waxay ku degdegeen oo isla kolkiiba aqbaleen baadarada waa saas ayna dib u dhegdhegin ila nusuuli inay aqbalaan calaa xukmi rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam xukunka wuxuu rasuulku ku xukum uu ku taliyo oo uu ka go-aansado inay aqbalaan ayay u degdegeen wa amara rasuulkuna wuxuu amar ku bixiyey rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama biictiqaali rijaali ragga in xabsiga loo taxaabo ictiqaalka waxaa la yidhaha meesha laysku xukumo intaan lagu xidhin intii aan lagu xukumin yaa ictiqaal la yidhaah fa wudicat waxaa lagu xidhay alquyuudu katiinadihii yaa fii aydiihim gacmahooda oo lagu xidhay raggii oo dhan waa lasoo wada katiinadeeyey ama waa lasoo jeebeeyey taxta ishraafi moxamed ibnu maslama isaga oo hawsha iyada ah ee nimankan lagu soo katiinadaynayo uu maamulayay maxamed ibnu maslama alansaari qaa'idka weyn ee macruufka ah ee loo diri jiray special operationska waxa la yidhaha howlaha gaarka ah loo diri jiray wa jucilat waxaa la geeyey annisaau haweenkii iyo wadaraari ubadkii bimacsilin meel ka fog oo aynan warkooda iyo qayladooda midna ka maqlaynin can irijaali ragga meel ka fog oo fii naaxiyatin dhinac kala magaaladoodii halkaa markay marayso raggii la katinideeyey waqaamad waxaa istaagtay al awsu aws baa istaagtay qabiilkii reer aws ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay bay isu taageen sala allahu calayhi wasalam fa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow qad dhab ahaantii facalta waxaad fashay ama aada samaysay fii bani qaynuqaac nimankii reer bani qaynuqaac la dhihi jiray yuhuudda ahaa maa calimta waxaad og tahay adiga oo maxay tahay waa la yska sii daayey ruux lagama dilin haweenkoodii waxoodii lama addoonsanin iska dhaqaaqa la yidhi hubkii unbaa lagala hadhay xataa maaragtay waxay qaadan kareen oo dhan waa qaateen hantidooda oo dhan waa daldasheen wahum kuwaasina xulafaau ikhwaanina nimankan aan walaalaha nahay ee tartanku naga dhexeeya ee alkhasrajna ee nimankaasi isbahaysi la ahaayeen markee waxaan rabnaa kuwan annaga isbahaysigayagana in la wanaajiyo oo sidii oo kale loo galo wa haa-ulaa'i kuwanoo reer bani qoraydiih mawaaliina waa kuwaanu isku jaalka ahayne noo hiilin jiray ee uu naga dhexeeyey isbahaysigu ee fa axsin fiihim nimankan ha la wanaajiyo oo ha la dhaqaaleeyo marka halkaa markay marayso arrintii way xumaatay oo rag badan ama qabiil badan oo arkaanta muslimiinta ka mid ah ayaa laga yaabaa inay waxgalaan iyaga oo fiirinaya tartankii hore ka dhexeeyey iyaga iyo reer reer khasraj marka nimankii ay nimankaa isku bahad ahaayeenna waa la hagaajiyey annaga annaga kuwa iyagina waana waa la laayey arrintaas naftooda waxbaa geli lahaa rasuulkuna sala allahu calayhi wasalama sidaas waxa lagu xaliyo ilaahay waa baray fa qaala rasuulku wuxuu yihi haa iyo maya iyo kuwani way ka duwan yihiin oo kuwani mujrimiin bay ahaayeen midna ma dhihin wuxuu ku yidhi alaa tardowna raalli ma ka tihiin oma ma aqbalaysaan an yaxkuma inuu xukumo fiihim nimanka rajulun minkum nin idinkeeda ka mid oo reer awsa wuxuu ku xukumo ma aqbalaysaan aniga xukunkayga iska daayay ani waan iska wareejiyey idinka reer awsan arrintii ku wareejiyey nin idinka idinka mid ah arrintii hadduu xukumo ka warrama qaalu waxay dhaheen balaa arrintaa waa aqbalaynaa wax alla wuxuu ninkaas reer aws ku xukumo waa aqbalaynaa marka halkaasaa waxaa dhammaatay wax aba yaraatay ee ninna naftiisa gala qaala marka wuxuu yihi rasuulku fadaaka kaas xukumi doonaaye ama fadaaka arrintaas nimankan go-aanka laga qaadan doono ilaa sacd ibnu macaad ayuu u sugnaaday ninkaasaan anugu ku wareejiyey ninkaasaa wakiil iga ah qaalu waxay yidhaahdeen nimankii reer awse hadlayay qad radiinaa dhab ahaantii arrintaa raalli baan ka nahay oo waxaale wixii natiijee dambe ka yimaada meeshaas wax i iyo waxaan ka qabna midna ma jiro fa ursila waxaa loo cidiray ilaa sacd ibnu macaad ayaa loo cidiray oo layidhi halla keeno wa kaana wuxuu ahaa fi lmadiinati magaalada madiine ayuuna ku sugnaa oo lam yakhruj macahum dadka ma soo raacin rasuulka iyo ciidanka lasoola socday ma soo raacin oo bani quraydo ma soo aadin sababtuna waxa weyn waa liljurxi dhaawacii daraadii alladii dhaawacaasoo kaana ahaa qad asaaba dhaawaca wuxuu ku dhacay alladii dhaawacaasoo kaana ahaa dhaawacu qad asaaba kii ku dhacay ama haleelay ukxulahu akxulahu halbowlihiisa cududda saaun iska dheh halbowlihiisa cududda fii macrakati laxsaabi dagaalkii axsaab markii lagu jiray yaa leebba uga dhacay halbowlahaas cududda mara marka masjidkaabaa lagu dhaawacanayay oo masjidkuuba joogay oo rasuulka sala allahu calayhi wasalama ayaa maamulayaba dhaawacintiisa iyo kawarqabkiisa halaisoo dhaweeyu yidhi fa urkiba ximaaran dameer ayaa lasoo saaray isagu ma fuuli karo waa tacbaan wa jaa ilaa rasuuli illaahi rasuulka ilaahay buu u yimid sala allahu calayhi wasalama fa jacaluu waxay bilaabeen nimankii reer aws yaquuluuna inay yidhaahdaan wahum kanafayhi iyagoo labada garab ka ordaya dameerkii lag lagu siday bay labada garab ka ordayeen yaa sacdu sacdow ajmil war qurxi goon ahayn fii mawaaliika nimankaad isku bahdahaydeen nimankii aan isku jaalka ahayn nimankii inoo gargaari jiray mawaalida waa kuwaas nimankaa qurxi bay dhaheen oo faxsin fiihim ixsaan u samee ixsaan u samee waxaa laga wadaa waxaynan xataa istaahilin maanta si ixsaanku kaa wey maxaa jira fa ina rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama qad xakamaka aduu qaadi kaaga dhigay aduu garsooro kaaga dhigay taladooda aduu kuu dhiibay lituxsina fiihim si aad u wanaajiso wa huwa sacadna saakitun uu aaminsan yahayoo laa yurjicu ilayhim laa yurjicu ilayhim shay-an waxba aan ugu jawaabaynin haa iyo maya midna ma dhahayo falamaa markii akharuu calayhi ay hadalkii ka badiyeen qaala wuxuu yidhi laqad dhab ahaantii aana waxaa la soo gaadhay lisacad ninka sacad la yidhaahdo aniga ah waxaa la soo gaadhay xilligii allaa ta'khudahu inaysan qabanin fillaahi alla daraaddi lowmatu laa'imin mid wax canaanta canaanti iyo mid wax cambaareeya cambaarti iyo mid cawda cabashadii midna inuusan dheg jala qusaynin xaalaynin waxba ku falin waqtigii sidaaha ayaa la soo gaadhay laqad aana waxaa la soo gaadhay lisacdi ninka sacad laydhah waxaa loo soo gaadhay allaa ta'khudahu inaysan qabanin fillaahi alla daraaddi alla ilaahay alla subxaanahu wa tacaala alla subxaana wa tacaala arrin maaragtay isaga daraaddi loo sameynayo iyo islaamka ilan allah hadda wax kalmaha arrin islaamka khusaysa ilaan nimankani muslimiintii islaamkii bay ku xadgudbeen ballan lagu jiray bay ka baxeen cadow bay la soo safteen saas weeye marka ugu dambaysi dembiga waxay ka galeen shaqsi may ka gelin islaamkay ka galeen arrin sidaa ah oo sacaddaraf ka yahay waxaa la soo gaadhay allaa ta'khudahu inaysan qabanin fillaahi lowmatu laa'imin mid wax canaanta canaanti iyo mid wax cambaareeya cambaarki cambaarayntiisa iyo hadal inuusan dheg jalaq u siisan waxba danna ka gelin falamaa markii samicuu daalika arrintaa ay maqleen minhu xaggiisa rajaca bacduhum qaar baaba wuxuu ku noqday ila lmadiinati magaaladii madiina fa nacaa ilayhim dadkii madiina wuxuu u geeri sheegay alqowma nimankii yuhuudda ahaa yuhuuddii waa la laayay buun waxay ka garteen wejigiisay ka garteen walamaa markii intaha uu gaadhay sacdun sacd ila nabiyi nabiga meeshuu joogay markuu gaadhay sala allahu calayhi wasalama qaala rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam lisaxaabati saxaabada wuxuu ku yidhi qumuu istaaga ilaa sayidikum sayidkiina ha la isu taago sidaa daraaddeed in qof sharafle la isu taago dembi ma aha haba yaraatee laakiin waxaa dembi ah inuu qofku jeclaado in laisu taago ha laysu kay taago uu yidhaahdo inay mubaadaradu ka timaadaa la rabaa dadka oo qofka isaga ay xurmeeyaan laakiin in isagu dad ku qasbo ha laysu kay taaga yidhaahdo oo kibir naftiisa ku jira ay tahay taasaan fiicnayn oo waxaa ku soo arooray xadiid man asarahu man an yatamathala lahu nnaasu wuquufan aw qiyaaman falyatabawa maqcadahu min annaar kasoona hadda xadiidka quwadiisa aanan ogeyn oonan halkan ka sheegi karin laakiin xadiid sidaas ayaa la sheegaa qofkii jecel in laysu taago ama dadka ku qasba in laysu taago naarta haw diyaargaroobo marka waxaa lagu fasiri karaa hadda alaa xataa hadduu xadiidkan yahay ama xasan ama saxiix oo hadda maanta aana sheegin sheegi karin oona soo baadhin waa qofkii isagu jecel dadka ku qasba marka halkaa markay marayso sacad baa warkii qaatay qaaluu waxay idhaahdeen nacam haa maya quumuu ilaa sayidikum isu taaga unbuuri falamaa markii anzaluuhu ay dejiyeen oo dameerkii laga soo dejiyey qaaluu waxay dhaheen kaba sugi maayaan iyagaa daldalmaya yaa sacadu sacadow inna haa-ulaa'i kuwan oo reer bani quraydi ih qad nazaluu calaa xukmika waxaad adigu ku xukunto ayay aqbaleen qaala wuxuu yidhi marka oo wa xukmii naafidun calayhim xukunkaan ku xukunkan ku ridaayay ma mid soconaya oo meel maraya naafid waa wixii meel maraya oo la fulinaya miya ah qaaluu nacan bay idhaheen qaala wuxuu yihi calalmuslimiina muslimiintana go-aanka aan anigu soo jeedayo way aqbalayaan iyana soomaha oo uu ku fulayaa way aqbali qaaluu nacan bay idhaheen qaala wuxuu yihi calaa man haahunaa axadka iga jira halkan isagana wuu aqbalayaa miyaa wa acrada wuxuu ka jeediyey biwajhi wejigiisa ayuu ka jeediyey rasuulka sala allahu caleyhi wasalam wa ashaara wuxuu tilmaamay ilaa naaxiyati rasuulillaahi rasuulka ilaahay sala allahu caleyhi wasalam dhinacii uu fadhiyey leelan wuu arkayo ma indhale ah ayuu ark ayuu tilmaamay dhinacaa qofka iga jirana xukunka aniga aan rida raalli ma ka yahay indhahana wuxuu u jeediyey ijlaalan weyneyn oo lahu rasuulka u weyneynayo wa tacdiiman iyo xurmeyn iyo weyneyn ijlaalan iyo tacdiiman waa isku mid ah asxaabtuna siday ahaa saasay ahaayeenoo rasuulka weyneyntiisa waxaa ka mid a mayna indhaha ku fiiqi jirin indhaha way ka wareejin jireen qaala rasuulku wuxuu yihi nacam wa calaya anigana waa aqbalaya wuu igu soconayaa xukun aada qaadato oo dhan unbaan fulinaya nooc kasta u yahay qaala wuxuu yihi marka waa go-aan buuba horu soo gaadhay fa innii anigu axkumu nimankan waxaan ku xukumayaa fiihim iyaga waxaan ku xukumi an yuqtala in la laayo alrijaalu ragga wa tusba duriya caruurta iyo haweenkana la addoomeeyo wa tuqsamu lamwaalu hantidana la qeybsado fa qaala wuxuu yihi rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laqad xakamta waxaad ku xukuntay sacdow fiihim kuwan bixukmi illaahi ilaahay wuxuu ku xukumay min fowqi sabci samaawaatin toddobada samo korkooda wuxuu ilaahay ku xukumay nimankan ayaad ku xukuntay oo xukunkii ilaahay baad waafaqday nasiib badanaa kaas faalla yar ayaa waxaa soo galay ninka la yidhaahdo mu-alifka kitaabka qoray wa kaana wuxuu ahaa buu yihi xukmu sacad fii gaayati alcadli cadaalad tii ugu dambeysay buu ahaa iyo wal insaaf iyo garsoor maxaa jira fa ina bani qurayda reer bani qurayda bilidaafati haddii lagu diro ama loo geeyo ama lagu biiriyo ilaa martakabuuhu waxyaabaha ay la yimaadeen ama ay karoon oo min alqadri dhagar iyo khayaana ah ashaniici ee foosxun kaanuu waxay ahaayeen qad jamacuu kii urursaday oo ciidan isu diyaariyey liibaadati lmuslimiina muslimiinta inay baabi'iyaan oy dabar gooyaan waxay u diyaariyeen alfan alfan wa khamsimiata sayfin kun iyo shan boqol oo seef yani kun iyo shan boqol oo nin oo seef haysta yay ku meesha ku diyaariyeen cabsi unbaa alla ku riday maahane wax iska celin lahaa ma jirin oo malakul juriil baa dee saan kitaabka hortiisa kusoo aragnay darsigan kii ka horreeyay aan kusoo aragnay malakul juriil baa kasii horreeyey oo rucbi buu ku ridayba khalaas maahane nimankani hubka ay haysteen ay muslimiinta u diyaarsadeen niman baabi'in lahaa bay ahaayeenba kaanuu waxay ahayn qad jamcuu kuwa urursaday liibaadati lmuslimiina muslimiinta dabargoyntooda alfan wa khamsumiati sayfin kun iyo shan boqoloo seefood wa alfayni laba oo min arrimaaxi warma ah wa halaatamiatin saddex boqol dircin lix boqol oo cambuurbireed oo kala wada gashada a weeye dircigu waa kala wada gashado qaarka hore o dhan la gashado wa khamsumiati tursin wa jafana iyo shan boqol oo gaashaan bira ah ama gaashaan maqaar ah jafanada marar badan baan soo aragnay waa gaashaan maqaaraho ee marka lagu dhufto seefta seefta wuu qaniini wuu kaa reebaya xasala calayha almuslimuuna intiina muslimiintii ayaa gacanta ku dhigay bacda fatxi diyaarihim markii guryahoodii la galay yaa intaa oo dhan gacanta lagu dhigay kun iyo shan boqol oo seefood laba kun oo waran saddex saddex boqol oo cambuurbereed shan boqol oo gaashaan wa amara wuxuu amar ku siiyey rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama wuxuu amar ku siiyey nimankii arrintoodii ayaa amar baa laga soo saaray marka xukunkii baa la fulinayaama xukunka ugu dhacay waa la fulinayaa fa xubisat waxaa lagu xabsiyey oo lagu xidhay banu qurayda raggii reer bani qurayda waxaa lagu soo xidhxidhay fii daari binti alxaarif guri ay lahayd gabadh la yidhaahdo binti alxaarif imra'atun haweeney oo min bani najaar reer bani najaar ka mid a wa xufirad waxaa loo qoday nimankii khanaadiqu godad dhaadheer ayaa loo qoday fii suuqi lmadiinati magaaladoodii suuqeeda ayaa looga qoday uma markaa kadib markii la qoday umira bihim amar baa laga soo saaray fa jucila waxaa la bilaabay yudhabu bihim in loo kaxeeyo yudhabu bihim in loo kaxeeyo ilal khanaadiqi godadkii la qoday xabaalwaradeed wadareed waaye xabaalwadareed lagama gaadho intaasoo dhan ba in xabaal loo qoda arsaalan iyagoo koox koox ah wa tudrabu markaa la gooyo fii tilka alkhanaadiqi iyaga oo ku jira godadkaas marka la geliyo kadib yo acnaaqahum qoorta laga goynayay faman qof fa qaala wuxuu yidhi markii dambe caqlixumadooda yaa markasta laga sheekeynayaa fa qaala wuxuu yidhi man qof oo kaana ahaaday bacdu weli filxabsi meeshii xabsiga ahayd ee lagu hayay nin ku jiray baa wuxuu ku yidhi lira-iisihim ninkii madaxdooda ahaa kacbi bin asad ahaa buu yidhi ila kolba koox baa la bixinayaa kooxdaasaa laga soo takhallusi haddana koox kalea loo yeedhi markaasaa wuxu yidhi war dadka loo yeedhaya uun ee dib dambe loo arkaynin maxaa lagu samaynayaa saas weyne fa qaala wuxuu yidhi man qof oo kaana ahaaday bacdu weli filxabsi xabsigii ku jiray wuxuu ku yidhi lira-iisihim ninkii madaxdooda ahaa oo ahaa kacb ibni asad ay wax walba ka diideen maa maxaa taraahu u aragtaa sacdow yusnacu binaa in laynagu samaynayo maxaad u malayn buuhi in laynagu samaynayo waa kan laysu yeedhayo un fa qaala wuxuu yidhi afi afii kulli mowdicin meel kastoo adduunyada la joogo laa tacqiliuna waxba garanaysaan miya yani weligiin wax ma garataan miya amaa tarawna war miyaydaan arkin buudho amaydaan ka warqabin addaaciya ninkan wuxuu yeedhaya hebelow hebelowda hayaay laa yansicu inuusan aamusaynin uusan yeedhitaankii ka joogaynin wadaahibu ka taga oo lasoo bixiyo oo minkum idinka idinka midina laa yarjicu inuusan soo laabanaynin huwa wallaahi waxaa la ysugu yeedhayaa ama laynagu samaynayaa alqatlu dil wey wa kaanuu waxay ahayn maa beyna sitti mia ila sabci mia waxay u dhexeeyeen lix boqol ilaa toddoba boqol oo nin ayay u dhexeeyeen fa duribad waxaa la gooyey acnaaquhum qoorta ayaa laga gooyey laga jaray wahaakadaa sidaas waxaa soo galay mualifkii wahaakadaa sidaasaa tama waxaa dhammaystirmay istisaalu afaaci lkadri abeesooyinkii khiyaanada iyo dhagarta in xididada loo siibo istisaal waa in xididka lagu siibo istisaal rujin in lasoo rujiyo xuud siibinna waa la yidhaha waa yaro hadal dheer laakiin waxaa kasii fasiixsan waa lasoo rujiyey geedka inta saas loo qabto oo xididka loo soo siibo wahaakadaa sidaas yaa tama waxaa dhammaystirmay istisaalu afaaci alkhadri waalkhiyaana abeesooyinkii dhagarta iyo khiyaanada xidi xidid usiibidoodii ama rujintoodii lasoo rujiyey alladiina kuwaasoo kaanuu ahaayeen qad naqaduu almiithaaqa kuwa buriyey oo ka baxay heshiiskii almu-akada ee la adkeeyey mar labaad ba hadda la adkeeyey kii hore maaha oo wacaawanuu gacan siiyey al axsaaba isbahaysigii weynaa huwantii gacan ku siiyey calaa ibaadati lmuslimiina muslimiinta in la dabargooyo oo la tirtiro fii axraji saacatin saacadna ama waqtigii ugu khatarsanaa oo kaanuu muslimiintu ay ahaayeen yamuruunaha yamuruuna biha mid ay soo martay ama soo iyagu soo mareen fii xayaatihim noloshooda wa kaanuu waxay ahaadeen nimankii reer bani qurayda wa kaanuu waxay ahaadeen qad saaruu kuwa noqday oo u bedelmay xaqiiqadii noqday bicamalihim falkooda haadaa oo kaasa yaa waxay noqdeen min akaabiri mujrimi alxuruubi dembiilayaasha dagaalka kuwa ugu waaweyn ayay noqdeen dembiilayaasha dagaalkana waa la dilaa n wax kale maaha alladiina kuwaasoo yastaxiquuna astaahila ama mutay almuxaakamata in la xukmo walicdaama madaxana laga gooyo wa qutila waxaa la dilay maca haa-ulaa'i kuwan waxaa lala dilay shaytaanu bani nadiir reer bani nadiir shaydaankoodii wa axadu akaabiri mujrimi macrakati alaxsaabi wa axad akaabiri mujrimi macrakati alaxsaabi dagaalkii axsaab dembiilayaasheeda waaweyn mid ka mid a dagaalkaas ninkii soo abaabulayba ee isku soo wada xidhxidhay dadkaas oo dhan oo la dhihi jiray xuyuyo ibnu ukhtub waalidu safiyata safiya waalidkeedii ummin ummilmu'miniina ahayd yaa kuwan lala dilay maxaa jira kaana wuxuu ahaa qad dakhala kii galay maca bani qurayda reer bani qurayda ayaa wuxuu la galay fii xisnihim guryahoodii ama magaaladoodii derbiyadu ay ku waraajisnaayeen xiina markii rajacad ay ka laabatay canhum qurayshun waqadfaan markay ka laabteen muxuuna ula galay wafaaan isagoo u oofinaya likacab kacab ibni asid isagoo u oofinaya bimaa caahadahu wuxuu kula ballamay calayhi xiinamaa jaa-a markii u yimid markii hore yuhiiruhu isagoo oo ku kicinaya ama ku diraya cala alqadri inuu dhagar sameeyo walkhiyaanati inuu khiyaamo amaama qaswati alaxsaabi dagaalkii cazaab oo u tusiya inay tahay guul oo isawaxaan kuula imid bui jitu ji'tuka bikhayri dunya wa bibaxrin taam bad kulligeed khayraan kuu sidaa wuxuu yihi maxamed baa la ayaa la tirtirayaa ka qayb qaado sharafta markiiba wuxuu kala ballamay hadday nimankan iska laabtaanna meeshaan kula geli tiibuu fulinayay wa qutila waxaa la dilay maca haa-ulaa'i kun waxaa lala dilay shaytaanu bini nadiir baa lala dilay wa axadu akaabir mujrimi macrakati alaxsaab dagaalkii axsaab ama macrakadii axsaab ama iska horimaatinkii axsaab mujrimiinteeda waaweyn mid ka mid a oo la dhihi jiray xoyayo ibnu ukhtub oo ahaa waalidu safiya safiya aabbaheed umulmu'miniin ahayd kaasoo kaana ahaa qad dakhala kii galay maca bani qurayda reer bani qurayda wuxuu la galay fii xisnihim guryahoodii derbiyadu ku wareejisnaayeen xiina markii rajacad ay laabatay canhum reer bani qurayda qurayshun quraysha iska laabatay waqadfaanna iska laabtay nimankii reemigaha tobankii kun ay halkaa ku kala biiqbiiqeen wafaaan isagoo u oofinaya likacab ibni asad u oofinaya kacab ibni asad oo ah odaygii reer bani qurayda bimaa wixii kaana uu ahaa kaana uu ahaa ninka ledha xoyey caahadahu uu kula ballamay calayhi sacad uu kula ballamay xiinamaa markii uu kula ballamay jaa-a uu yimid xuyay uu u yimid kacab ibni asad uu u yimid yuhiiruhu isagoo oo ku qudinaya oo ku diraya cala alqadri dhagar inuu sameeyo walkhiyaanati inuu khayaano amaama ghaswati alaxsaab dagaalkii axsaab horteeda falamaa utiya bihi markii la keenay isagaoo garba duuban wa calayhi uu qabana markaa xullatun isku joog dharka isku jeega korgashiga iyo hoosgashiga ay isku mid yihiin baa layidhaha kuwaasoo shaqaha uu jeexay qad shaqaha uu jeexay min kulli naaxiyatin dhinac walbaba wuxuu ka soo gooyey biqadri anmulatin in far la saaro la eg far in far la saaro far oo dhan maaha farta xubinta ugu dambeysa hadda faruhu faraheenu saddex xubnood waayo marka ta ugu shishaysa ee ciddadu ay saaran tahay in la saaro in la eg ayuu mid walba ka duleeliyey khaa-innimadiis iyo cadowtinimadiisa min kulli naaxiyatin biqadri unmula lianlaa yuslabaha si aan loogala bixin oo aan la dhihin tan ha laga reebo dhar fiican weeye majmuucatun yadaahu majmuucatan xaal ay lagu xidhay yadaahu labadiisa gacmood ilaa cunuqihi qoortiisa bixablin xarig lagula soo xidhay marka rasuulku hadal u jeediyo qaala wuxuu yidhi lirasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi amaa wallaahi baan ku dhaartee maa lumtu nafsii naftaydu weligay kama qoomamoonin oo kuma canaananin naftayda maa lumtu ma canaananin ma eeda ma eedaynin ma haydaarin naf nafsii naftayda fii mucaadaatika inaan kula colloobo nabigu saas ku leeyahay inaan colaadaada ka shaqeeyo oon ku naco oy naftaydu sidaa samaysay weligay naftayda ma eedaynin oo ma dhihin maxaad ninkan ka rabtaa walaakiin hase ahaatee man yuqaalibu allaha ninkii ilaahay la dagaalama yuqlab waa lagawaa laga adkaanayaa buuri yani ilaahay baa kula jira adiga walaakiin hase ahaatee man yuqaalibu nnaas man yuqaalibu allaha nin ilaahay yidhaaha maaragtay waanku waan kula legdami oo waan kula dagaalami yuqlab waa laga adkaanayaa uma qaala wuxuu yidhi ayuha nnaasu dadow laa ba'sa dhib ma leh waxba haka maaragtay ha ka xumaanina biamri illaahi ilaahay xukunkiisa weeye weeyaan buu ihi kani kitaabun qoraal weeye hadda ka hor buu inoo qornaa wa qadarun qadar ilaahay weeye wa malxamatun dhacdo weyn weeye taasoo katabaha allaahu alla uu ku qoray calaa bani israa'iila reer bani israa'iil uu ku qoray uma jalasa wuu fadhiistay fa duribat cunuquhu qoorta ayaa laga gooyey marka inta kale o dhan waa la yaqaanaaye malxama maxay tahay malxamada waa laba shay baa loo yaqaanaa malxama waxa weeye dhacdo weyn dhacdo weyn oo dad aad u badani ay ku dhinteen waay dhacdo weyn oo dad badan ay ku dhinteen marka taas maxaa la yidhahdaa af soomaaliga waa xasuuq baa la yidhahda waa meel xasuuq ka dhacay buu yihi meel xasuuq ka dhacay meesha malxamo waxaa la yidhaahdaa oo kale gabay aada u dheer oo ka sheekeynaya dhacdo dagaal oo ay ku jiraan waxyaalo badan oo asaatiir iyo khuraafaad ay ku jiraan baa la yidhahda taana malxamo shiciriya ayaa la yidhahda marka hadda waa xasuuq ku dhacay buu yihi oo reer bani israiil ku qornaa wa qutila waxaa la dilay min nisaa'ihim haweenkooda waxaa laga dilay imra'atun waaxida hal naag baa laga dilay waa qisaas bay ahayd taasi taasoo kaanad waxay ahayd qad taraxat mid kusoo tuurtay ama kusoo riday tarxiga waxaa la yidhaah wax kor laga soo tuuro yaan wax tuurid weynba maaha jaadibiyada dhulkaa jiidanaysa wax kor aad ka soo riday qad taraxad way soo riday alraxa dhagax shiid kan badarka lagu shiitay culayska badan yaa waxay kusoo kusoo riday calaa khallaad ibnu suwayd nin la yidhaahdo asxaabta ahaa fa qatalathu way dishay fa qutilad waa la dilay liajli daalika sidaa daraaddeed qisaas ahaan baa loo dilay waa loo qisaasay saxaabigaa ay dishay ayaa loo qisaasay wax haween oo la dilay marka ma jirin haweenku hadday dagaalamaanna waa la dilay wixii dagaalama wa kaana wuxuu ahaa qad amara kii u amray rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama biqatli man ambata in la dilo kullu man ambata ambata maxay tahay waa ninkii shicradi ka soo baxday waa la fiirinayaayo timaha gumeerka ku yaala ee kasoo baxa rag dadka qaangaadhka ah ilaan caruurta yaryarka eh, ma leh timahaas ma leh kuwan farjiga korkiisa ku yaala iyo hareerihiisa marka tay kaas taasaa lagu garanaya ilaan haddii la yidhaha war meeqaa jirtaa nin walba wuu is yaraynaya laakiin ninku inuu qaangaadh yahay waxaa lagu garanayaa timahaas ninkay ka soo baxeen wa tarki man lam yumbit ninkii timahaas aysan ka soo bixinna waa caruure la iska daayo fa kaana waxaa ahaa minman dad waxaa ka mid ahaa lam yumbit laga waayay timahaas aynan timahaas usoo bixin catiyat alquradi nin la yidhaha catiya alquradi fa turika waa la iska daayay xayan isaga oo nool fa aslama wuu islaamay walahu sub suxbatun wuxuu- waa saxaabi micnihi su- suxbo ayuu leeyahay waa saxaabi baa laga wadaa wastawhaba waxa halla isiiya yidhi weligii rasuulku ninkii yidhaah qof yidhaahdo isii uma diidin waxaa jira waxa uga daran wax kasta ee saxaabigan oo ka xumaada ayaa uga daran wastawhaba thaabit ibnu qays ninka la yidhaahdo thaabit ibnu qays oo as- as- an- ansaarta ka mid ahaa oo reer awsahabaa wuxuu yidhi halla isiiyo nin la yidhaahdo azubayr ibnu bata oo nin oo yuhuudi ka mid ahaa thaabit ibnu qays baa wuxuu yidhi rasuulka ka codsaday inuu siiyo oo u badbaadiyo azubayr ibnu bata wa ahlahu wa maalahu ahalkiisa xaasaskiisa ama xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo maalkiisa inuu u badbaadiyo isagaba maxaa jira wa kaanat waxaa ahaan jirtay lizubayri ninkan zubayr oo ibnu baataha ah yaa yadun wuxuu ku lahaa abaal cinda thaabit thaabit buu abaal ku lahaa fawahabahum wuu siiyey rasul- lahu isaga rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam wuu siiyey yacni naftii zayd waa loo badbaadiyey ehelkiisiiyo maalkiisiiba waa loo badbaadiyey isagoo rasuulku uu ka jawaabayo oo aqbalayo dalabkii uga yimid saxaabigiisa ahaa ee thaabit ibnu qays fa qaala wuxuu yidhi zubayr baa dhahaya maya fa qaala thaabit baa wuxuu yidhi fa qaala wuxuu ku yidhi lahu zubayr thaabit ibnu qays baa wuxuu ku yidhi qad wahabaka allaahu qad wahabaka allah qad wahabaka rasuulullaahi dheh qad wahabaka waxaa ku siiyey rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama yaa ilaya aniga ikaa siiyey rasuulka ilaahay baa ikaa siiyey wa wahaba lii haddana wuxuu ii hibeeyey oo i siiyey maalaka hantidaada iyo wa ahlaka ehelkaaga fahum dhammaantood ehelkaagii oo dumarkaagii xaasaskaagii iyo caruurtii adi aad dhashay iyo wa naftaaduba laka adiga ayaa iskaleh kulligiin xor baa tihiin addoommana ma tihiin waana la idin badbaadiyo dadka la dilaya ma jirto maxaa jira abaalka aad igu lahayd ayaan rasuulka ku weydiistay inuu isiiyo isna wuu ikaasi- wuu ikaa siiyey fa qaala zubayr wuxuu yidhi bacda an calima markuu ogaaday bimaqtali qowmihi tolkii oo dhan in la laayay raggii ahaa wuxuu ku yidhi eh, thaabit ibnu qays wuxuu ku yidhi sa'altuka waan ku weydiistay biyaddii abaalkii aan kugu lahaa oo cindaka agtaada aan ku lahaa ee yiilayaan waxaan kugu weydiistay yaa thaabitu thaabidow ilaa alxaqtanii inaad iga dabageyso bil axibati nimankii aan jeclaa aniga wuxuu yidhi hadda meel anigu inaan keligay ku noolaado isaga oo tolkay oo dhan raggiisii la laayay meel aan ku noolaado garan maaye hala idilu yidhi tan hadda waxba ku fal maayo caruurta iyo haweenka ha ii badbaadeen iyo hantidooda hays ha noolaadeen iyagu laakiin aniga nolol ma rabo raggii ha liga dabageeyo fa duriba cunuquhu markaasaa qoorta laga gooyey mase isagii unbaa ku dhuftay fa daraba cunuqahu isagiibaa qoorta ka gooyey wa alxaqahu wuxuu ka dabageeyey bil axibati kuwii uu jeclaa oo min alyahuudi yahuudda ah wastaxyaa wuxuu reebtay weeyatan wastaxyaa wuxuu reebtay thaabitun min waladi zubayr caruurtii zubayr ibnu bata cabdiraxmaan ibnu zubayr ayuu la hadhay fa aslama wuu islaamay walahu suxba ayuu leeyay mar haddii ninkii uu badbaadiyey uu yidhi hallay dilo oo la dilay halka wiili cabdiraxmaan ibnu bata lahabu la hadhay intii kalena wuxuu ku daray eh, caruur yuhuuddii kale ayuu ku daray yuhuuddaasoo inta addoon laga dhigay hub lagu soo iibsaday waa kan haddana mid kale oo yidhi rasuulka nin alla ruuxu yidhaahda rasuulka qof isi wuu siinaya naxariistiisa wastawhabat hal la isiiya ayay dalbatay ay alabat lhiba waay istawhaba alabat hadya wallahu subxaanahu wa tacala aclam